إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ku leeyihiin jubbooyinka siddeed nin oo basaasiin ahaa ayaa lagu toogtay fagaara ku yaala degaanka kuunyabarrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dagaalyahankii fuliya istishaadiyadii lagu daafuray weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka wisil ee gobolka mudug ayaa jeediyey dardaaranno saamayn leh oo ku wajahan dhinacyo kala duwan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee dowladda federaalka ayaa dhaqaalo badan ku bixiyey diyaarad oo kaga soo ambabaxay degmada bar-awe kuna tegay magaalada marko ee gobolkaas shaqala-oon baahsan ayaa soo wajahday dadka ka shaqeeya dhismaha ee ku nool magaalada hargeysa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ku leeyihiin jubbooyinka wararka ka imaanaya jasiiradda gudhaa ee jubbooyinka ayaa ku warramaya in xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya halkaa ku leeyihiin walow aanaan khasaaraha u geystay faahfaahin dheeraada ka helin sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerar ku qaadeen deegaanka cabdulla buroole ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay saldhig ciidan ku leeyihiin ciidamada kenya siddeed nin oo basaasiin ah ayaa shalay lagu dilay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kuuyanbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa fulisay xukun xaduriddo ah kaasoo lagu fuliyey siddeed ruux oo basaas u ahaa sirdoonka c i a da maraykanka iyo kan dowladda federaalka eedeysanayaasha la horkeenay maxkamadda islaamiga ah waxay tiradoodu gaadhaysay siddeed ruux waxayna kala ahaayeen calas cali cabdulle oo konton iyo kow jir ah cabdulwaaxid cabdulaahi diiriye carabay oo shan iyo labaatan sano jir ah cabdulqaadir maxamed abow cabdulqaadir bambiiste oo soddon iyo saddex jir ah abuu cabdi nuur fanaay abuweershe oo soddon iyo shan sano jir ah cumar cabdiraxmaan cumar doyow oo soddon iyo lix sano jir ah xasan cabdulqaadir xasan beeriyow oo soddon iyo toddoba jir ah abuukar cabdi cumar abuukar basey oo soddon iyo kow jir ah iyo jaylaani mayow sheekhuna oo kow iyo afartan sano jir ah sida uu sheegay qaadiga akhriyey xukunka shabakadan basaasiinta ahaa calas cali cabdulle waxa uu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka isagoo jooga magaalada muqdisho ayaa waxaa shaqadan basaasnimada ah usoo bandhigay xubin ka tirsan b s dowladda federaalka markii uu yimiday kunyabarowna wuxuu la kulmay abuweershe habeen habeenada ka mid ah ayaa isaga iyo abuweersha waxa ay soo hogaamiyeen ciidamo bangaraaf ah oo ku soo degay nawaaxiga kunyabarow cabdilwaaxid cabdulaahi diiriye carabey waxa uu ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ee loo yaqaan b sta isaga ayaana dalbaday in uu ku biiro wuxuuna qoray shan ruux oo basaas ah wuxuuna farmuuqay saddex ruux oo muslimiin ah shareexo uu ka soo qaaday muqdisho ayuuna mar keenay kunyabarow isagoo ku wareejiyey nin lagu soo xiray cabdulqaadir bambiiste waxa uu ka tirsanaa sirdoonka maraykanka sida uu ka hor qirtay maxkamadda islaamiga ah ninka lagu magacaabo jaylaani mayow ayaa shaqadan u soo bandhigay wuxuuna shareexo saaray gaarimiina bajeero ah waana la duqeeyey isagoo sidoo kale shareexo dhigay geerishkii maaliyadda ee kunyabarow sidoo kalena waxa uu gudbiyey macluumaadka iyo nambarada rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab abuu cabdi fanaay abuweershe wuxuu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan sirdoonka c i a da maraykanka wuxuuna qabtay shaqooyin kala duwan waxaan maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane abuu cabdinuur fanaay abuweershe da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynaayo sirdoonka maraykanka kana dembeeyey duqeymo ka dhacay kuuyin barrow iyo inuu yahay saaxir intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abuu cabdinuur fanaay abuu weershe wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigtay haweeney lagu magacaabo fartuun cumar abakow oo loo yaqaano farto waana ka aqbalay kadibna waxay igu xirtay nin la shaqeeyo maraykanka waxaana sii shaqaalaystay lix qof shaqooyinka aan la qabannay maraykanka waxay kala ahaayeen sidan kow waxaan laba mar kuunyu ku soo hoggaaminay bangaraaf aniga bili maxamuud iyo calas mar waxay magaalada ku duqeeyeen hoobiyaal markii labaadna way fashilmeen cabsi aaweed laba waxaan gacantayda ku geeyey shareexo guri ku yaallo kuunyo oo ay degganaayeen rag ka tirsan fursaanta waana la duqeeyey macluumaadka guriga waxaa ii keenay cumar dooyow shareexadana waxaa ii keentay farto saddex waxaan mas-uul ka ahaa duqayntii lagu dilay dheereeye waxaana ka gudbiyey nabar waxaana ii soo helay xasan buuxow afar waxaan gudbiyey oo kale guryo iyo nabaro ay lahaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta shan sidoo kale waxaan muddo dheer ku shaqaysanayey sixirka noocyadiisa kala duwan anigoo hawshaas ku jira ayaa la isoo qabtay
xasan cabdilqaadir cumar xasan beeriyow waxay hawshiisu u badneed sida uu shaaca ka qaaday qaadiga ku dhawaaqay xukunka in uu shareexooyin ka soo qaado magaalada muqdisho uuna keeno kunyo barrow wuxuu mar soo qaaday lix shareexo mar kalena waxa uu shareexo ka soo qaaday afgooye wuxuuna keenay kunyo barrow mid ka mid ah shareexooyinkaasna waxaa lagu duqeeyey gurigii alfurqaan shaqadan basaasnimada ahna waxaa u soo bandhigay abuuweershe abuukar cabdi cumar abuukar basey iyo jaylaani mayow sheekhuna waxay iyaguna ahaayeen jawaasiis u shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxayna ka dambeeyeen duqaymo lagu dilay dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu sheegay qaadiga ku dhawaaqay xukunka waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane abuukar cabdi cumar abuukar basey da'diisu tahay soddon i kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynayey sirdoonka maraykanka kana dembeeyey duqaymo ka dhacay kuunyo iyo duleedkeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abuukar cabdi cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa in aan la shaqaynayey sirdoonka maraykanka waxaan ii soo bandhigay shaqadan nin lagu magacaabo cabdulli farkeeto waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sidan kow waxaan shareexo saaray gaari ay wateen rag makaanikiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey labo waxaan shareexo saaray gaari uu watay nin shacab ah oo lagu magacaabo abow waardiyow waxaana lagu duqeeyey duleedka kuunyo saddex waxaan shareexo saaray gaarigii yuusuf xaaje waxaana lagu duqeeyey inta u dhexayso kuunyo iyo jilib afar waxaan shareexo saaray gaari zuugzuuki ah oo uu watay nin ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey shan waxaan shareexo saaray gaarigii maclin yaxye waxaana lagu duqeeyey agagaarka samteel kuunyo lix waxaan shareexo saaray gaarigii lagu duqeeyey warsame iyo bakar toddoba waxaan shareexo dhigay kontaroolka kuunyo ee dhanka jilib waana la duqeeyey siddeed sidoo kale waxaa wax ka ogaa markii shareexada la saareeyey gaarigii uu watay khaalid suldaan siddeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane jaylaani mayow sheekhuna da'diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirtan sirdoonka maraykanka mas-uulna uu ka ahaa duqaymo ka dhacay kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani jaylaani mayow shiikhuna wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanahay sirdoonka maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqaynayey maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii xog ah oo aan mujaahidiinta ka heli karo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan mas-uul ka ahaa aniga iyo cumur ku jow dilkii loo geystay sheekh cabdiraxmaan xudayfe aniga ayaa keenay xogta safarkiisa waxaana cumur ku jow ku dhahay shareexoha loo dhigo sidaas ayaana lagu duqeeyey labo waxaan xogtiisa keenay gaarigii ay wateen raggii makaanikiinta ahaa waxaana amray in shareexo la saaro waana la duqeeyey saddex waxaan macluumaadkiisa keenay gaarigii warsame waxaana shareexo u dhiibay abuukar baseey wuuna saaray sidaas ayaana lagu duqeeyey afar waxaan ka war helay inuu sheekh cali jabal safar yahay waxaana gaarigiisa tusay fargeeto si uu shareexo u saaro waana uu saaray kadibna sheekha waa la duqeeyey shan waxaan xogtiisa keenay gaari minubajeero ah oo uu watay yuusuf xaaje waxaana arkay gaarigii oo labaaji saaran waxaana shareexo u dhiibay abuukar basey wuuna saaray kadibna waxaa lagu duqeeyey inta u dhexayso kuunyo iyo jilib lix khaalid suldaan waxaana ku wareejiyey fargeeto iyo cumur ku jow kadibna fargeeto ayaa shareexada saaray waana la duqeeyey toddobo sidoo kale waxaan xogtooda diyaariyey gaarigii ninkii shacabka ahaa xaruntii alfurqaan geerishkii maaliyadda dhammaan shareexo ayaan dhignay waana la duqeeyey siddeed waxaan helay oo kale xogta gabar muslimad ah oo xamar u safartay waana gudbiyey sidaas ayaana lagu qabtay waxaa kaloon gudbiyey nabarkii oday bile iyo macluumaadka rag badan oo mujaahidiinta ah sida guryahooda shaqadooda nabaradooda iyo magacyadooda ugu dambayntii qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka ay mudaysteen shabakadan basaasiinta ah ee lagu toogtay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kunye barow ee gobolka shabeellaha hoose ugu dambayn xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda aan kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socoto kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin في سورة المائدة الآية رقم واحد وخمسين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه إثبات الحكم الإقرار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبالله التوفيق والآن حان وقت التنفيذ
maalmihii lasoo dhaafay ayaa fagaarayaal waaweyn oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo baay waxaa lagu toogtay ugu yaraan lix iyo toban ruux oo basaas u ahaa sirdoonnada maraykanka iyo kan ingiriiska kuwaas oo ka hor qirtay maxkamadda islaamiga ah in ay falkaas liito ku dhaceen kunye barrowna waxaa shalay lagu toogtay siddeed ruux taas oo ka dhigaysa wadarta jawaasiista maalmihii lasoo dhaafay lagu dilay wilaayaadka islaamiga ah afar iyo labaatan ruux falka jawaasiisnimada ayaa ah fal liita oo uu qofku ku weynayo diintiisa iyo dadnimadiisa waxaana waxgaradka iyo odayaasha soomaaliyeed ay had iyo goor ka digaan camalkaasi liitaa dhowr jeerna dawaad ay qabteen culimmadu waxa ay dadka muslimiinta ku booriyeen in ay meel uga soo wada jeestaan jawaasiista ciddii iyadoo ku howlan arrimahaas liita lagu arkana lagu wargelinayo maamulada islaamiga ah abwaan soomaaliyeed ayaa wuxuu yidhi awrkii dhaliya xun geela waa laga dhufaanaa ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayn dagaalyahankii fuliyey istishaadiyadii lagu daahfuray weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka wasil ee gobolka mudug ayaa jeediyey dardaaranno saameyn leh oo ku wajahan dhinacyo kala duwan waxaa ka waramaya maxamed cali
qad ra'ayta jinaana khuldin wa absarta aljamiila min almasiir kaannaka qad ra'ayta jinaana khuldin wa absarta aljamiila min almasiir كأن ملائك الرحمن جاءوا كأن ملائك الرحمن جاءوا كأن ملائك الرحمن جاءوا ببشرى الخلد في أعلى القصور idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka naftii hurihii daahfuray weerarkii lagu qaaday deegaanka wisil ee hoostaga magaalada hobyo ee gobolka mudug sagaar madhurow oo ku magac dheer cabdulaahi jeeri islamarkaana ka dhashay beesha hadame gaar ahaan jufada ligsi ayaa ahaa naftii hurihii daahfuray weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ee ku sugnaa deegaanka wisil ee hoostaga magaalada hobyo cabdulaahi ayaa ka soo shaqeeyey meelo kala duwan oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah isagoona ka soo howlgalay makaatiib kala duwan ugu horreyn dardaarankiisa waxa uu kula hadlay ummadda muslimka ah isagoona ugu baaqay inay ka hortagaan shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday gumaadkana ku haya dadka rayidka ah dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta waxaan leeyahay infiruu khifaafa wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum infiruu baha idinkoo culus iyo idinkoo fudfudud baha biamwaalikum maalkiina ku jihaada wa anfusikum naftiina ku jihaada fii sabiililah jidi jidka ilaahay ku baha marka muslimiinta waxaan leeyahay gaalada la dagaalam fadhiga kaka ilaahay ka absada dalkiina iyo diintiina waa lagu soo duulay gaalaa ku tuminayso waad ardeen diyaaradaha dulwareegaya dadka masaakiinta habeene malan baabi'inay oo dadka muslimiinta ahay waxaa weeyaan masaakiinta ahay reer baadiyahay diyaaradaha ku garaacayaan nin muslime meeshan oo iska socda lagu dugayay gaari shacabliina meesha qudaar wada meeshan lagu dugayay dad howlaleya meeshan lagu laayay habeene maalin laleeyahay waa arkaysin marka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada fadhiga kakaa gaalada la dagaalamaan leeyahay sidoo kale waxa uu la dardaarmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiintooda fariintayda labaad waxaan u diraya walaalaha mujaahidiinta walaalayaal sabra yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha laallakum tuflihiina gaalada la sabarta walaalayaal oo la jilbirnaada insha allahu tacaala liiban wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa walaala idin jirta keli maalmo maalintan aan ahayn ilaahay subxaana watacala idinka maalmarin doona meel kasta ay joogaan umurada mujaahidiinta ayaa u diraya fariin gaar ahaan amiiluna asheekh ahmed cumar abubeyda xafidahullah ilaahay ha xafidiyo ilaahay ha xafidiyo amiirow waxaan ku leeyahay sabar insha allahu taala sabar waxaa weeyaan mas-uuliyadda aad u hayso dadka muslimiinta ku sabar aad habeen imaalaan u dhafarayto sidii gaalada loo dhammayn lahay loo dhagri lahay aad baan kuu jelaa wallahi oo billahi amiirow ilaahay dartiis aan kuu jelaa wallahi billahi unagana marka noo soo dacaynta lahadaadka ugu dambeeyey ayaan ku jirnaa biidni illahi taala adowga ilaahay ku naafayn lahayn ayaan ku jirnaa insha allah amiirow noo soo da insha allahu tacaala cabdulaahi ayaa dhanka kale fariimo adag u diray dowladda maraykanka iyo kuwa soomaalida ee ka hoos shaqeeya fariintayda afaraad waxaan u diraya maraykan war dalkaana nooga bah diyaaradahan aad nagu dul wareejinayso oo dadka masaakiinta ah ku laynayso naga jooji war naga jooji dugooymahada na weedo oo dadka muslimiinta shacabka masaakiinta aad hoolahooda aad laynayso war nooga baha dalkayn haddaad ka bahwayso biidni illaahi tacaala kumanaan istishaadiina waxa weeyaan habeenna maalin u taagan si aad lagu baabi'in lahay aad lagu naafin lahay habeenna maalin u taagan ayaa waxa weeyaan socdahan soo socda kugu soo wajahan haddaad si degdeg u bahwayso dalka muslimiinta nimanka dabadhalafyada ah dalkooda iyo diintooda oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan aad waxa weeyaan loclowey dalkooda diintooda ay gateen waxaan leeyahay war ilaahay toobakeen war ilaahay ka baqa ilaahay u toobakeen dalkiina diinteeda usoo laab ilaahay ka baqa gaalada waa arkaysin sida muslimiinta u baabi'inaysa waa arkaysin habeen maalina waxaa leed ku qoslaysin marka dad muslimiina la baabiyo waxaa leedin al-shabaab argagaysa meeshaan saan lagu yaal al-shabaab la baabiyo aad leedin war ilaahay ka baqa ilaahay u toobakeen war ilaahay tuubu ilallahi toobada ilaahay waa furantahay marka waxaan leeyahay ilaahay u toobakeen haddaad toobakeen waaysan waxaa idinka aan naga filinaynaa biidni illaahi tacaala nagala kulmi doonaan birdhow biidni illaahi tacaala ugu dambeyn waxa uu la hadlay waalidiintiisa iyo ehelkiisa hooyo waxaa kale fariin u diraya waalidiintay hooyo iyo aabbo iyo walaalahay iyo xaaskay waxaan u diraya fariin insha allahu tacaala haddaad maqashiin wiilkiin waa shahiiday waxa weeyaan haddaad maqashiin insha allahu ha oynin hana ka nahayn insha allahu taala ku faraha waxa weeyaan ilaahay dartiis ayaan u bahay insha allahu tacaala maalinta maalinta aakhiro dadka ugu horreeya waxa weeyaan shafaa qaaday ayaa ka mid tihiin insha allahu tacaala marka safr aniga ilaahay dartiis ayaan u bahay dhibaatada muslimiinta lagu haayo adowga ilaahay ku haayo baabi'inta lagu haayo dadka muslimiinta habeen maalin la laaynayo oo diyaaradaha lagu dugaynayo muslimiinta dhammaantood waxaan u dardaarmaya inay ilaahay ka baqaan fadhiga ka ka'aan muslimiinta garab iyo gaashaan u noqdaan dalkooda iyo diintooda adowga waxa weeyaan ka saartaan biidni illaahi tacaala aan la dagaalamo ayaan leeyahay insha allahu tacaala ilaahayow ilaahayow gaaladan horarka ah dalka iyo diinta ku soo duushay muslimiinta gumaadayso ilaahayow baabi'i ilaahayow dhulka ligoy ilaahayow coronavirus ku siyaada ilaahayow argagaha ku rid oo ilaahayow dalka muslimiinta ka saar intaas ayaan ku soo gebagabaynaya biidni illaahi tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
weerarkii lagu qaaday deegaanka wisil islamarkaana lagu daafuray camaliyadda nafurnimada ah ee uu fuliyey cabdulaahi ayaa waxaa lagu dilay afartan iyo shan askari oo ku sugneed xerada halka dhaawacuna uu intaa ka badnaa waxayna ciidamada mujaahidiinta weerarkaas ku furteen hub gaadiid iyo agabyo milatari
guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa dhaqaalo badan ku bixiyey diyaarad uu kaga soo ambabaxay baraawe kuna tegay magaalada marko ee isla gobolkaas faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cabdulqaadir cd oo ku magacaaban guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee dowladda federaalka ayaa arbacadii shalay safar dhinaca cirka ah ku tegay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kadib markii uu kasoo bakhoolay degmada baraawe marka iyo baraawe waa degmooyin hal gobol ka wada tirsan si ahaana la dhihi karo way isku dhow yihiin laakiin ma uusan awoodin c d socdaal dhulka ah sababo la xiriira ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ka baqay inay wadada u galaan ama qarax la beegsadaan lacag saddex kun oo dollar ah ayuu siiyey taliska ciidamada uganda ee heysta baraawe si ay u geeyaan magaalada marka tanina waxay muujinaysaa xaaladda adag ee haysata dowladda federaalka c d ayaa horey u sheegay inuu ka badbaadiyey dhowr jidgal oo uu kala kulmay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhaqdhaqaal ayuu sugaa meel yaqbar weyn asagoo iyo jalad weyn la yidhaah leedi iyo yaqbar weyn oo dhexaysa dhaqdhaqaal oo dagaal oo cajiib ah waxa baabuurkii meesha lagu gubay ya maxaan ku irahdaa hadda qisaas maxaan ku irahdaa nimankaas midashigeena u noqonay inaan ka sheekay marsibiya waxay isku dayeen aniga nolol inay igu qabtaan meesha waan ku dhaawacmay dhan kale xafiiskaygii xaruntii gobolka shalambood waxaan filayaa han habeen keliya afar jeer inay weer igu soo qaadeen oo aniga meesha haddana inaan ku dhaawacmay haddana soonka soonkiisii ka saddexaad macnaha haddii ramadaan ah kale iligeeda marka maxaan ku irahdaa halista kale lama sheegi karo haddana fiiri inay shalambood maxaa ku irahdaa bufo meel baabuur iga gubeen haddana maxaa ku irahdaa kowda duhurnimo haddana anaa u socda maxaa ku irahda lamber conton u n ka oo kasoo degayo meesha elboorkii lamber conton aan u diyaarina kowda duhurnimo haddana waxay ii galeen meel layidhaha jilal moog ama lamber lixdan qof walba si u yaqaan saa laligeeda marka lama dhigi karo hal iyo labo cabdulqaadir c d ayaa marka kula kulmay saraakiisha ciidamada uganda iyo kuwa soomaalida ah ee halkaa ku helinaya wuxuuna isbuucyadii lasoo dhaafay waday olole uu taliska ciidamada shisheeye ee shabeellaha hoose qaybo ka mid ah haysta uu uga codsanayay inay ka bixin meelo kale xilli ay dhowaan ka baxeen maringubaay shaqa lo-aan baahsan ayaa soo wajahday dadka ka shaqeeya dhismaha ee ku nool magaalada hargeysa sida warkan uu ku faahfaahinayo sakariye cumar ganacsatadan oo ah iibsatada alwaaxda dhismaha guryaha ee magaalada hargeysa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in magaalada hargeysa oo in muddo ah ka go'an yahay alwaaxda dhismaha guryaha taas oo ay sheegeen markii ay weydiiyeen ganacsatada soo dejisa alwaaxda ay ugu jawaabeen in dekadda ay tahay mashquul taa oo micnaheeduna yahay in shixnada ka muhiimsan tooda ay ku xihan tahay dekadda arrinkan aynu ka hadlayno ee qorigan kala go-an magaalada ka kala go-an annagu horta meherad ahaan iyo shirkad ahaanba waxaanu ka warhaynaa qorigaa go-an ma nihin soo dejiye ee waxaanu nahay sii iibsade markay kambaniyadu soo dejiyaan waannu ka sii iibsannaa waanaannu ka sii iibsannay bil ka hor baannu kasii iibsannay bishii dhammaatay hadda ayaaban lacagta sii bixinnay waxaana la yidhi wuxuu taagan yahay dekadda berbera doonbaana sida marka xogta aannu ka hayno ee qorigaasu u xaniban yahay waannu weyddiinnay qolyihii soo dejinayey maxaa dhacay baannu waxay yidhaahdeen qorigii doontuu saaran yahay baddaanay taagan tahay goobtii dekedugu soo xidhanayeen baana jaama sidoo kale waxay arrintan saameyn adag ku yeelatay xoogsatada farsamada gacanta ama dhismaha guryaha haddaba waa kuwan qaar ka mid a xoogsatadaas oo muujiyey saameynta ballaaran ee ku yeelatay go'ista alwaaxda dhismaha guryaha
saddex guri baa dhisaya saddexdaa guri waxay u fadhiyaan imanka qorigii casaa ninkan dhinac taagan waa birlaabkii isaguna wuxuu wuxuu fadhiyaa qorigii casaa uu ku laabayay birta kanna waa laydhlihii shaqadaasi aad iyo aad bay u fadhidaa aniga saddexdaa guri qorigii casaa bay igu fadhiyaan waxaan ka yaabayaa inay iguma go'aanba meel alla meelay shaqa ka socotaana ma jirta saaka qoladii dhismuuna saasay wada taagan yihin oo waa yaaban yihin waxaan ka shaqayn jiray shaqaalaha qaybta farsamada gacanta aad baan u dareensannahay shaqadii oo taagan qorigii casaa iminka ilaa intii karoonu dhacayba qorigii casaa somalilan waa laga laayahay waxaan haystan ma garanayno marka waxaan ka codsanna ganacsatadii keeni jirtay qoriga cas inay keenaan dekadda magaalada berbera ayaa waxa ay ka mid tahay dekadaha ay sida tooska ah u isticmaasho dowladda ethoobiya islamarkaana ay miisaaniyad boqolkiiba sagaal iyo toban iyada ku leedahay waxaana shixnadaha ugu horeeya ee ku soo xirta dekadda loo qaadaa magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya halka ganacsatada ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyo kuwa magaalada hargeyso ee caasimadda aysan mudnaanta koowaad lahayn warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa naga intaa